footooyinka ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul aada u xoogan maadaama ay fooda inugu soo heyso munaasabada ciidulfitriga footooyinka laga dareemaya mashquulka badan ayaa waxaa kamid ah footada alfah iyo footada besti botred iyagoo bulshada beledweyne ka qaadaya sawiro ay isugu diyaarinayaan munaasabada ciida maslax cabdulaahi axmed oo ah maamulaha footada alfa iyo bashiir maxamed hilaac oo ah maamulaha footada besti botred ayaa ka barbixiyey sawiradaha ay diyaarinayaan sanadkan islamarkaana ay ka qaadeen bulshada markaa hadda gudagalo shaqada hadda meesha socoto waxawaaye maalmihii waxaan ugu soo wajahaan oo ciidul fedriga annaga tiim ahaan alphabotred waxaan u sameynay qiimo dhimis boqolkiiba konton ah si ay dadka uga faa'iidaystaan maalmaha iida caruurtooda farxadda ula qaybsadaan hadda meeshan waxaa joogo waa rag iyo dumar dhallinyaro waayeelo dhammaan waa iskugu jiraan waxaan leeyahay farxaddiina waa farxaddeena farxaddeynana waa farxaddiina adinka haddaadan jirin annaga ma jiri lahayn diqaas aan u mahad celinayna haddii aan ka hadlo shaqooyinka iyo munaasabadda ciidda iyo bulshada inta badan sidaanaan mashquulsannahay footooyinka sanadihii hore sanadkan way ka xoog badan yihiin bulshada oo waa ka saameyn badan yihiin waagii hore waxaan shaqaynaya xilliyada ciidda hadda shan iyo tobankii ramadaan ilaa hadda waan mashquulsanna habeen iyo maalin xarunta marka habeen iyo maalin way furan tahay lama xiro shaqaalana u helan shaqadaasoo aada ugu firfircoonne waa joogaan toddoba shaqaalaha ka shaqeyso shifti shiftiyaasoo kale loo kala galaa waqtiyada dadkii maalintii joogay habeenkii ma joogaan mararka qaarkood laakiin waxaa dhacday in dhammaan shaqaalaha oo dhan oo habeenkaas ay wada shaqeeyaan mashquul badan ayaa xilligan laga dareemayaa footooyinka lagu qaada sawirada ee ku yaala magaalada beledweyne